alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslama tasliima kasiira xadiidka almiqdaad ibnulaswad uu warinaye uu sheekhu tilmaamay fii xadiidihi طawiil صaxiixa muslimka ayuu ku yaalaa raqamka laba kun iyo shan iyo konton baanad ka heli kartaa khulaasaduna waxay ahayd saxaabigani wuxuu tilmaamay isagiiyo laba nin oo kale ay wada socdaan iyagoo aada u baahan inay rasuulka u yimaadeen calayhi asalaatu wassalaam markii ay dad kale soo marmareen dabadeed hayntuna kolka aada bay isaga yarayd saddex riyaad baa dabadeeta rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uuna siiye u yidhi saddexdaa inoo lisaa saddexdii baanu maali jiray buu yidhi markaas saddexdii nin haddaanu nahay anigiiyo labadaydii saaxiibna intayadaanu caanaha ka cabbi jiray wixii saddexda neef ay dhiiqaan rasuulkana calayhi salaatu wasalaam intiisaanu u dhigi jiray habeenkii markuu yimaado ayuu dabadeetana intiisaa cabbi jiray dabadeeta wuxuu yidhi habeen baa shaydaanku ii sheekeeyey kolkaasaa wuxuu igu yidhi waar moxamed muxuu ku falayaa ka badan yaree caanaha ah ee aada meesha dhigtay ansaar baa sooriyeynayso iyaguu raacaya waxba uma baahnee maad intan yar iska calfati dabadeetana wuxuu yihi intii yarayd ayaan ismariyey oon iska cabbi buuhi mar alla markaan intii isku hubsaday caaniha calooshadii galeen buu haddana warwar igu furay buu yidhi uu yidhi allah maantay kuu dhammaatay maantaad caanihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabtay ima kuu imanayaa markuu meeshii ka waayo ayuu ku habaarayaa deetana adduunyadaadi iyo aakhiradaadubuu halaagsamaya hal yar baan sidaa u huwanaa saan kolba dhan iska saaraa kaasaan raftaa buuse hurda igu soo dhici weydayo kolkaasa arrinta warwar badan ay igu samaysay rasuulkii baa yimi calayhi salaatu wasalaam sidii caadadiisu ay ahayd buu sidaa uu sheegayo u salaamay salaan qofka soo jeedaana uu maqlaayo qofka hurdana aan toosinahayn dabadeetana xadiidku wuu dheeraa almuhim weelkiibuu daboolka ka qaaday mar alla markaan arkay isagoo weelkii daboolka ka qaadaya ayaan ihi allah way kuu dhammaatay maku ku habaaraya dabadeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay caanihii yaraa ee loo dhigi jiroon meeshii ku jirin muu habaarina wuxuunbuu ihi allaahuma acim man acamanii wasqi man saqaani aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ilaahay ou cunto sii cidda wax cuntona siisa ilaahay u waraabi inta caanana waraabisana yani iyagana waxa weeyaan saas oo kale si saasunbuu rasuulu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam markaan tii maqlay baan kacay buuhi oon midi la booday oon damcay saddexdii riyaad midkood inaan u gowraco oo aan u qalo dabadeetana wuxuu yihi waxaan is idhi bal waxaad eegtaa ta ugu hilibka roon ee ugu shilis si aad rasuulka ugu gowracda calayhi salaatu wasalaam wuxuun baan arkay buu yihi saddexdii riyaad ee markii dhoweyd la lisay saddexdiba iyagoo dararsan un baan arkay bu ya iyagoo saddexdiibaa caana rooraya oo dararsan baan arkay deetana mid ka mid ah ayaan u soo lisay buu yihi intaan weel qaaday qaw qaw qaw qaw caanihii xoorku duulayaan rasuulka u keenay calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhi cab kolkaasuu caboosuu ii dhiibey saan idhi haddana ku celi rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu haddana caboosuu ii dhiibey markaan arkay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dhergay ayaan wuxuu yidhi aniguna cabbay markaasaan dabadeeto wuxuu yidhi ishayn kari waayo saan qosol dhulka ku dhacay buuhi ya markay halkaa marayso ayaa wax qosol laydhaa sii daayay buuhi kaasaa rasuulkii fahmay calayhi salaatu wasalaam ina wax samey war waxbaad samaysee baladasheeg saa rasuulka uga warramay buuhi calayhi salaatu wasalaam oo saasaa dhacday ya kolkaasuu yihi waa raxmad ilaahaye maxaad iigu sheegi weydey labadan saaxiib labadeenna saaxiibna waynu toosin laynoo maaragtay dee caanahay nala cabi laayeen iyo barakadae iyo khayrkay nagala qayb qaadan lahayeene maxaad iigu sheegi weydey buuhi ya si iyaguna hee ay noola helaan markaa khayrka iyo fadliga ay noola helaan calaa kulli xaal markaa xadiidku xadiid dheer buu halkaas aad ka eegi doontaa insha alla faahfaahintiisa waay masale labaad aynu ku daraynaa waxa weeyaan oo casharkeennii xalay ku jirtay salaanta inaad odhan karto in qof markaa la odhan karo hebel igu salaan waynu soo marray daliilkeeda oo xadiidkii caaishaa ka mid ahaa ee rasuulku uhi malakul jibriil baa ku salaamaya axaadiid kalena horeynu u soo maray oo salaanta in cid la sii gaadhsiin kara ka warramayso marka arrinka noocaasi waa jaais qofkan salaanta loo dhiibayaana haddii uu qaado salaantaa inuu ciddaa loogu dhiibay gaadhsiinayo oo uu idhaahdo waa sax waan samaynayaa anaa kugu salaamaya igu dhig ama uu idhaahdo insha allah waan kaa gaadhsiin doonaa isagoo insha allahu dana uga jeeda markaa taxqiiq oon tacliiq uga jeedin waxay ahlulcilmigu idhaahdeen inuu qofkaa salaanta gaadhsiiyaa waajib bay ku noqonaysaa waayo dee waa ammaano waa ammaano uu qaaday marka cumuumkii adiladay soo hoosgelaysaa ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha iyo adilada la midkaa iyo addi lamaanata ilaa man i'tamanaka iyo cumuumkaa adiladay soo hoosgelaysa haddii laakiin qofkii salaanta loo sii dhiibayey aanu markaa dusha iska saarin oo idhaahdo maalan ma gaadhsiin karaayo ama uu idhaahdaba waan gaadhsiin doonaa insha alla laakiin uu idhaahdo insha allana uu uga jeedo tacliiq oonu taxqiiq uga jeedin waajib kuma aha inuu gaadhsiiyaa xaaladda noocaas marka la soo gaadhsiiyo kii salaanta loo soo diray marka la soo gaadhsiiyo isna wuxuu ku jawaabayaa wa calayhi salaam hadduu haweeney tusaale ahaan laga soo gaadhsiiyeyna wa calayha asalaam hadduu doonana wuxuu ku darayaa waraxmat ullaahi iyoha wabarakaatuhu hadii markaa lagu idhaahdo hebel ninkii la odhan jiray baa salaam kugu soo akhriyayey ama kusoo salaamayey waxaad leedahay wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saasaad markaa waxa weeye ugu jawaabaysa waay qaala lmualifu baabu salaami rajuli calaa zawjatihi wuxuu baabu yahay ninku inuu salaamo haweenaydiisa iyo walmarati gabadha min maxaarimihi maxaarimtiisa ka mida iyo wa calaa ajnabiyatin ajnabiyad inuu salaami karo haweeney ajnabiyad ka ah oo ugayo iyo wa ajnabiyaatin dumar ajnabiyaad ah kuwaasoo laa yakhaafu aanu ka baqanahayn alfitnata inuu ku fitnoobo bihina bisababihina sababtooda iyo wabsalaamihina salaantooda ajnabiyaadkaasi ay salaami karaan nin ama rag ayuu baab u yahay bi hada shardi shardigaa iyadoo lagu xidhaayo shardigaasina waa amnu alfitna bishardi alamni min alfitna fitna in laga aamin noqdo waay markaa khulaasadu waxay tahay ragguna dumarka way salaami karaan dumarkuna ragga way salaami karaan ragoo dumar salaamaya iyo dumaroo rag salaamaya axaadiid sheegaysana wuu soo aroorinaya kadalika waxaa laga qaadanayaa khusuus ahaan bay adiladaasi u sheegaysaa adilada caamka ahe salaanta in dadka muslimiinta dhexdooda lagu faafiyo tilmaamaysainu barh ka mida soo marayna waa laga qaadanaya shardigan haddaba ku saabsan laa yakhaafu lfitnata bihina wuu yidhi yani marka dumarkaa la salaamaya waa marka aan fitno laga baqanahayn fitno laga aamin yahay shardiga axaadiidtan salaanta sheegaysaa kumuu soo aroorin laakiin waxaa laga qaadanayaa adilada guud ee tilmaamaysa sadu daraa'ic qaacidaduna waxay tahay jalbu lmanfacati aw dafcu lmudarati muqadamun calaa jalbi almanfaca dhibaatada in meesha laga saaraa ka horeysa in waxtarka lasoo la keeno lasoo jiido marka calaa kulli xaal haddii laysleeyahay salaanta fitna ka imanaysa oo halkaa waxbaa xidhiidh baa ka bilaabmi doona ama dhib baa ka imanayso sidaasi ay u eeg tahay waxba la salaami maayo waa la iska dhaafaya qaala wuxuu uhi wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala kaanat fiinaa dhexdayada waxaa ku sugnayd imra'atun haweeney wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku jirtay kaanat lanaa cajuuzun islaam baanu nahay marka waa reer bani saacidahaas ansaarta ahaa kaanat lanaa cajuuzun islaam baanu lahayn islaantaasina islaan muxsinaday ahayd oo cajiib ah taakhudu waxa ay soo qaadi jirtay min usuuli silqi nabaadka ama geedka silqiga la yidhaahdo jiridiisa iyo badhidiisa ayay soo rujin jirtay waay fataraxuhu waxay ku ridi jirtay filqidri dheriga ayay ku ridi jirtay wa tukarkiru waxa ay shiidi jirtay ama ridqiba jirtay xabaatin midhadh min shaciirin heedah midhadh heedana way maaragtay ridqi jirtay markaa midhadhaan badnayn oo heeda ilaan wax badan lama hayninna way ridqi jirtay markaasay dheriga ku shubi jirtay geedkaas silqiga la yidhaahdo guntiisa oo ay gunta ka soo rujisayna way ku ridi jirtay dheriga oo qudaar bay markaa uga dhigaysay markaa cuntadaa ay ridqday iyo geedkaa ay ku dartay ee nabaadka ah oo ay qudaar ahaan uga dhigtay labadaasay isku samaynaysay wa idaa sallaynaa markaanu tukanaa aljumucata jimcaha markaanu tukanee wansarafnaa aanu gadoonno ayaanu nusallimu calayhaa salaami jiray intaanu u tagno fatuqadimuhu ilaynaa kolkaasayna soo hordhigi jirtay cuntadaa yaray habaysay rawaahu lbukhaariyu qowluhu yidhi tukarkiru ay tatxanu way ridqaysay weeyi marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa dumarka in la salaami karo ya nusalimu calayha waanu salaamaynay buu yidhi raggan salaamayeyna maxaarimteedii un maahe rag markaa ajaanib ah ayay ahaayeen qaala wuxuu uhi wacan ummi haani'in ummi haani waxaa laga wariyey oo fakhitata binti abi aalibin ahayd radia allahu canhaa fakhita magaceeda la odhan jiray waa cali walaashii iskubaha baanay ahaayeen qaalat inay tidhi ataytu nabiya nabiga ayaanu imi sala allahu alayhi wasalama yowma alfatxi maalintii maka uu furtay wa huwa isaga oo yaqtasilu maydhanaya wa faatimatu faatima oo inantiisii ahina tasturuhu waxay ku asturaysay bithawbin maro maray sidaa waxa weeye meeshu meel iska bannaan bay ahayd oo dhismayaaliyo waxba may ka jirine maray sidaasoo kale ugu waageertay oo ay ugu asturaysay fa sallamtu kolkaasaan salaamay bay tidhi wadakarat ilxadiida xadiidkiina way sheegtay rawaahu muslim marka xadiidku xoogay buu ahaayo markii maka rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ay soo galeen ee awood ku qabsadeen ayaa niman ay dumaashiye ahaayeen umuhaanidaasi oo ninkeeda ay isxigeen ayaa doonay maaragtay gurigeeda iyo meelahaa soo galay si loo badbaadiyo oo aan loo laynin dabeetana adigu calaa kulli xaal cali baa ku arka oo cali baa doonay inuu markaa laayo oo waan laynaya calaa macna alxadiid waan laynayaa maya anigaa ammaan siiya maya adigu ammaan cidna ma siin kartid digadaan ka dhigaya markaasay iyadoo rasuulka uga cabanaysa calayhi salaatu wasalaam nimankaasoon ammaan siiyey buu cali doonayaa inuu walaalkay dilo oo caynkaas waa kii rasuulku ku lahaa calayhi salaatu wasalaam ciddii aad ammaan siisay umuhaani ey annaguna ammaan baanu siinay cidd aad magangelisay magangelyaanu siinay marka xadiidku waxyaabo badan buu tusinayaa waxaa ka mid ah inay haweenay nin salaami karto dee soo maha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma qabsan haday arrintaasi qalad ahaan lahayd dee wuu kusixi lahayo wuxuu odhan lahaa sidaa yeelo waxaas waa qalada iska ilaali marka dumarku ragga way islaami karaan waay وعن أسmاء بنت يزيد رضي الله عنها قالت waxay tihi mra عalayna النبiي نbigaana soo maray slى الlaهu عaليهi وasلم في نisوaة xaal aanu dumar markaa la joogno oo faslma عalaynaa kolkaasuuna salaamay rawaahu abu daawuud والتirmidiي وqala xadiiثu xasn وhada lفظ abi daawuuda lafdiga abi daawuud baa ka ahaa inuu صaxiix ahaana xalay baynu soo maray macana xadiidka qaybtaasi ay sheegaysaa in dumarka la salaami karo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam haweenkaas uu soo maray wuu salaamay dumar sii waaweynna weliba may ahayn walafdu tirmidiyi lafdiga tirmidi wuxuu ahaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam mara fi lmasjidi masaajidkuu soo maray yowman maalin wa cusbatun iyadoo koox min annisaa'i dumarka ka midina qucuudun ay fadhiyaan faalwaa wuxuu kor ugu qaaday ama uu ku tilmaamayba biyadihi gacantiisa bitasliimi salaan faalwaa ay faashaara xadiidkaana waynu soo marray xalayta inuu daciif yahay baabu taxriimi ibtidaa'ina alkaafir bisalaami wakayfiyati araddi calayhim markaa salaanta waa la ogol yahay haddii aan fitne laga baqanahay laakiin waxaan la ogolayn salaanta ha laguba bilaaba in dee hadalka halkaa maaragtay hadal kale meesha yimaado oo inta salaan laga bilaabo deetana lasii haasaawoo la sheekaysto oo halkaa maantao dhan lasii dhuxdhuxleeyo ta noocaas iyadu waxa weeyaan mid bannaan maaha ma fura baabu taxriimi ibtidaa'ina alkaafir bisalaam wuxuu baab u yahay bilowgeenna gaalka aynu ku xaaraannimada la xaaraantinimeeyey ibtidaa'ina alkaafira bisalaami inaynu ku bilowno haddaynu nahay dadka muslimiinta gaalka salaanta gaalkaasi ama yahuudi ha ahaado ama kiristaan ha ahaado ama gaalada kale ha noqdo iyo wa kayfiyati raddi calayhim sida salaanta looga celinayo hadday iyagu kugu bilaabaan o ay ku salaamaan waistixbaabi salaami iyo sunaynta la suneeyey in la salaamo calaa ahli majlisin dad meel fadhiya oo fiihim ay ku jiraan muslimuuna wa kufaar muslimiin iyo gaala ay ku jiraan in la salaamayo masaa'ilkaasuu baabkana u guntan yahay oo axaadiistani ay sheegi doontaa وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi laa تبdأu ha ku bilaabina aلyhuda yhuda iyo وala نaصاaرى kiristaanka toona bsalaami salaamta ha ku bilaabina faإida laqiiتum markaad la kulantaan أxadahm midkood fii طariiqi wado kula kulantaana fadaruuhu ku qasbo u dhibgeliya ilىa ضyaqihi halka ugu cidhiidhisan halka ugu cidhiidhisan macnii waxa weeyaan ku u dhibgeliya inuu halkaa maro oo dariiqa bartankiisa ha u daynina inay iska taxtaxaashaan rawaahu muslimu muslim baa wariyey xadiidkan inaynu salaanta ku bilowno yahuud iyo nasaarada ayaa laynaga nahiyey yahuud iyo nasaaro ahlulkitaaba haddii layidhi ha ku bilaabina gaaladii kale iyagu mushrikiinta ama aan ahlulkitaab kaba ahayna dee waa min baabi awlaa iyagana inaan lagu bilaabin waay nahyigana waa litaxriim sida jumhuuru ahlilcilmi ay mareen saxiixana ah waa litaxriim oo sheekhuwa baabka waa kaa ku caddeeyey tabwiibka baabu taxriimi ibtidaa'in alkaafira bisalaam waa xaaraan in salaan lagu bilaabo sidaa awgeed dadka had iyo jeer ay wada shaqeeyaan ama ay wada kulmayaan ama ay wada joogaan waa in arrintaa aad iyo aad isaga ilaaliyaan oo tusaale ahaan innagu alxamdu lilah dee bilaad waxaynu joognaa dad muslimiina ay u badan yihiin ama ay joogaan maba aragna gaalo inta badanoo dee maba kulanno sida qaalibka ah oy dhacaan dadka qaar markaa dee ay kulmaan oo kuwa la shaqeeyo waxa laakiin waxaa jira dad badan oo muslimiin ahoo sidaa inagu aynu dadka muslimiintaa ula joogno had iyo jeer aynu ula shaqaynayno inuu isugu dhex jiro gaaladii lagu ibtileeyo la jooga oo ama ay wada degan yihiin isku magaalo yihiin mar walba is arkayaan wada shaqaynayaan xagga wada joogaan marka waa inay dadkaasi aada iyo aada isaga ilaaliyaan inay salaanta ku bilaabaan salaantu baa la diiday laakiin kelimaadkii kale ee iska maaragtay iska waran iyo maxaad sheegtay iyo waxyaabaha noocaasa inaad dee ku bilowdo ama aada la hadasho iyadu dhib male bay ahlucilmigu yidhaahda wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama idaa sallama hadday idin salaamaan calaykum korkiina ahlulkitaabi ahlulkitaabku faquluu waxaad tidhaahdaan waalaykum wacalaykum uun ugu jawaaba muttafaqun calayh sababtuna waxay tahay waxaa dhici jirtay sidaynu axaadiidta qaarba ku soo maray ahlulkitaabku markay dadka muslimiinta a salaamayaan inay waxu qariyaan oo salaan daacadoo saxa aanay salaamine ay habaar u qariyaan oo salaanta ay u ekaysiiyaan oo ay odhan jireen assaamu calaykum geerii korkiinna ha ahaata dhinta oo dhulku idinla go magarad assaamu calaykum deetana qofkii aan aada ugu fiirsana muxuu moodayaa inay dee salaameen ee iska daacadda aha waa kuwii qaar yahuudi maalin rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa ku yidhi ee caaishana sida adag ugu jawaabto waynu soo marra xadiidkaa soo maha marka maadaama ay sidaa tahay waxba wa calaykum asalaam iyo wa calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu iyo mae wa calaykum uun dhaha ya marka riwaayaadka qaarna waxay ku soo arooreen waa calaykum iyadoo wowda la raacinayo qaarna calaykum keliya ayay ku soo arooreen soo ma aragtid waay intaasuu lagu jawaaba marka waa calaykum haddaa geeri nagu nagu habaarteen waa calaykum idinkana geeridaasi dushiina ha ahaato macnuhu wuxuu noqonayaa haddaa geeri nagu habaartaan oonu dhimanna idinna waa dhimanaysaa idinka haddaa ka badbaadaya waa la wada dhimanayaa waaya wacan usaamata radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama mara wuxuu soo maray calaa majlisin majlis buu soo maray majliskaasoo fiihi ay ku sugan yihiin akhlaaqun dad isku jira oo min almuslimiina waalmushrikiina ka mida muslimiinta iyo mushrikiinta cabadat ilawthaani awthaanta kuwa caabudo ahaaday iyo walyahuudi yahuud dad muslimiin iyo mushrikiin iyo yahuudiyo isugu jiray ayuu soo maray oo meel fadhiya wasallama calayhim nabiyu dabadeeta nabigu wuu salaamay sala allahu alayhi wasalama muttafaqu calayh marka waxaa laga qaadanaya masalada noocaas oo kale inay bannaan tahay dadkaa wada fadhiya muslimiintu ku jiraan la salaamayo laakiin salaantaa la salaamayo waxaa loola niyoonayaa un inta muslimiinta ah soo ma aragtid ilaan waa inagii soo marray gaalada inaan salaan lagu bilaabahayne waxaa loola niyoonayaa iyo dadka muslimiinta ah ee meesha fadhiya sida alimaamu axmed iyo kayrkii o ahlulcilmiga ayba ay tilmaameen gaalada in salaan lagu bilaabay loola niyoon maayo qaar baa waxay idhaahdeen gaalada salaanta waa la yskaga bilaabi karaa xadiidkanay deliishadeen dambe laakiin intaasi sax ma aha waayo wejigaa aynu sheegnaa lagaga jawaabaya waxaa kaloo qabsadeen adilada sheegaysa salaanta in la faafiyo dee gaalada iyaga inaan salaan lagu bilaabahayn xadiidkana adiladaa ka khasisayo oo sheegaya marka dadka muslimiinta baa lagu bilaabay baabu istixbaabi salaami idaa qaama min almajlisi wuxuu baab u yahay istixbaabi salaami sunnaynta salaanta la suneeyey idaa qaama marka uu ka kaca min almajlisi halkii uu fadhiyey ee wafaraqa uu ka faaruqa julasaa'ahu dadkii uu la fadhiyey aw jaliisahu ama ciddii uu la fadhiyey waayahay oo sida dadka markaad u timaaddo aada u salaamaysa haddaad doonto inaad ka tagto markaad ka tegaysana aada usii salaamayso ma garata waa salaantii lagu kala tegaayo wacan abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama ida intahaa axadukum midkiin marka uu soo gaadhay ila lmajlisi meel uu fadhiisanayo falyusalim ha salaamo dadkaasi jooga fa idaa araada marka uu doono an yaquuma inuu ka kacana falyusalim ha sii salaamo falaysat iluulaata hore ma aha biaxaqa mid ka mudan oo ka xaqsan min alaakhirati ta dambe sida taa hore ay xaq u tahay oo u mudan tahay inaad dadkaad u timaado salaanto ayaa tan dambana heh ay u mudan tahay oo xaq u tahay rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanuun marka inta badan dadka waabay iskaga dadaalaan marka ay kulmaan inay isa salaamaan laakiin marka lasii kala tegaya in la isa salaamaa waxaa la odhan karaa waa min asunani almahjuura xadiidkanna waa xadiid saxiix sunnayaasha laga hijrooday ayay ka mid tahy baa la odhan karaa sidaa awgeed waxaa wanaagsanaaday qofka nooleeye ku dadaala sunnada caynkaas waay markuu qofku sii tegay hadduu idhaha assalaamu calaykum ma laga celinaya ma la odhanaya wacalaykum assalaam mise waa la yska aamusaya mar haddaa wada joogta inuu iska tegayo maya waa laga celinaya ka kuu yimaadaba sida looga celinayo ayaa ka kaa sii tegaya markuu kusii salaamana hee looga celinaya isagana taasina waa taa weeye baabkaa istiidaanka intaynaan gaadhin hal masle aynu ku daraynaa telefoonnaynu hadda isticmaalnaa waay telefoonka marka lagaa soo garaaco dhalalam dhalalam salaanta waxaa iska leh qofkaa soo ku soo wacay oo ku soo garaacay baa salaanta bilaabayo iska leh ma garata qofkii majliska fadhiyey kii u yimi ama kii soo maray kaasaa ka dhigan sidaa awgeed baa markaa telefoonka qabanaysa assalaamu calaykum ha ku qabane waxaad tidhaahdaa nacam ma garata marka aad doonaysa inaad walaalka aada garaacda ee aada la hadashana waa arrin maalin walba intaasoo jeer baynu telefoon garacnaa soo maha markaad doonaysa walaalkaa inaad la hadashana intaanaad hebelow iyo arrintan maaragtay iyo hadal la gelin waxaad tidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tana salaanta markuu kaa qaado wixii aada weydiinayso weydii kolkaa ma garat markaa qofka soo garaacay baa salaamta leh baabu listi'daani wa aadaabihi wuxuu kana baab u yahay isti'daanka iyo aadaabtiisa isti'daanku waa in guriga ama meesha la soo galo inay cidi ka dalbato dadka guriga wehelka ee is jooga qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow laa tadkhuluuha gelina buryuutan guryo guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tastaanisu ilaa isti'daan la timaadaano watusallimuu calaa ahliha ehelkeeda salaanta aayaddan horena waynu soo mar wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waidaa balaga alatfaalu marka ay gaadhaan caruurtu minkum idinka xaal ay idinka mid yihiin alxuluma qaangaadh qaangaadh ay ku dhowaadaan ee muraahiqiin ay noqdaan dee dad ronroon falyasta'dinuu ha idan dalbadaan kama ista'dana aladiina min qablihim kuwii ka horreeyeyba sida ay oo idan dalbadeen sida dadkii waaweynaa qaangaadhka ahaaba ay u idan dalbayaan mar kaste iyagana isti'daanka u bara markaa isti'daanku wuxuu ka mid yahay ikhwaani aadaabta muhiimka ah ee dadka muslimiinta ah looga baahan yahay caruurtana in la baro dadkuna ay bartaan waay marka markaad doonayso inaad xaafo tagto ama aada guri tagto dafun ha iska odhanin isti'daan baa ka horeeya iyo salaan ma garata axaadiistanaana ka hadlaysa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu cabdillaahi bni qays waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi alisti'daanu idan dalabku halaathun saddex jeer weeye fa in udina laka haddii laguu idmo macnihii gelitaanka hee fadkhul gal wa ilaa haddii kaloon lagu ogolaanna farjic noqo muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim waa isku waafaq ma garata markaa saddex jeer ayaad odhanaysaa assalaamu calaykum adkhul assalaamu calaykum adkhul saddex jeer baad ku celinaysaa saddexdaa jeer markaad tidhaahdo haddii lagu idhaahdo soo soco waad soo socon haddii lagu idhahdo may diyaaruma nihin hadda in naloo soo galana waad iska noqonaysa ma fahantay haddii lagu idhaahdo mayaha soo socona iska noqona ceeb maaha arrintaas dhib maaha waad iska noqonaysa adigoo waxba dhibaata arrintaa u arag ma fahantay waxa weeye waxba dhibaata kuma jirto haddii lagu dhahdo diyaar hadda uma nihin inaad soo socotee ama wakti kuma haynee iska noqo bas wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama inamaa jucila listi'daanu ogolaansho dalabkaa waxa loo sameeyey oo loo yeelay uun loo sharcigelay min ajli lbasari aragga darti muttafaqun caleyh macnihii cillada iyo sababta isti'daanka loo sharcigareeyey waa araggii in la ilaaliyo oo tusaale ahaan qofkii guriga soo gelayay aanu dee iska soo gelin iyadoon laga diyaar garoobin oo aan la ogaanin oo ayaan iska soo gelin ay hadduu iska soo gala maxay keenaysaa dee inuu maaragtay cid aan meelo aan loo baahnayn indhihiisu ay ku dhacaan ama maaragtay ta noocaasana dee dhib baa ugu sugnaan karta isaga iyo dadkii guriga joogayba mar haddii xaalku sidaa yahay marka qofku uu dabadda taagan yahay hadduu albaabku furan yahay markanuu isti'daanka doonaayo waa inaanu albaabka isku beegin oo dee haddaad istaagta albaabkiioo furan intaad ishortaagta aad ilaa guriga xaggiisa hoose eegto oo tidhaa ma soo galaa dee waxbaba kumay hadhin soo maaha wakadalika meelaha daldaloolana daaqadaha ama albaabada meelaha ka dilaacsan iyo meelaha noocaasana inaad gurigii ka eegto maaha waa inaad indhahaaga ilaashato ilaa lagu odhanayo soo galoo dabeetana aad gelaysa iyadoo lagaa diyaargaroobay oo heh dee ay reerkii qoysku u diyaargaroobeen soo gelistaada ma fahantay waka wa can ribciyi bni xiraashin waxaa laga wariyey ninkaasi qaala inuu yihi xadaanaa waxaa noo warramay rajuluni ninkaasoo min bani caamirin ka mid a ninkani saxaabaduu ka mid yahay wajahaalatu صaxaabiyi laa taduru صaxaabiga inaan la garanahaynina waxba maaragtay yeeli mayso waayo صaxaabadu dhammaantood waa cuduul rajulu min bani caamirin annahu ninkaasi istaadana inuu maaragtay istidaan ka dalbay inuu ogolaansho macnihi soo gelis ka dalbay cala nabiy nebiga salى اllahu alayhi wasalam wawa isagoo rasuulku fii beytin guri jooga faqaala wuxuu ninkaasi yidhi aalijuma soo gala faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalama likhaadimihi khaadimkiisii ukhruj u bax ilaa haadaa ninkan sanqarhaayo oo facallimhu bar alisti'daana isti'daanka bar faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa qul waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykume aadkhulu sidaa u bar baa layidhi fasamicahu rajulu ninkiibaa maqlay iyadoo rasuulku fariintaa uu khaadimkii faraayo calayhi salaatu wasalaam faqaala kolkaasuu hi intuu tacliintii hore ka qaatay assalaamu calaykum aadkhulu faadina lahu nabiyu nabigaa uu idmay sala allahu alay wasalam inuu soo galo fadakhala kolkaasuu soo galay rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin xadiidku waa sidaa sheekhu sheego waa xadiis saxiixa wey markaa aaliju iyo adkhulu hadda waa isku macno uun laakiin haddana kanaa la isticmaala adkhulu salaantaana laga horraysiinaya assalaamu calaykum adkhul soo ma aragti assalaamu calaykum adkhul isti'daanka markaa mashruuca ah waa kaa weeyi haddii marka hore lagu maqli waayo mar labaad haddii mar saddex jeer markaad ku celiso iska noqo haddii lagu ogolan waayo qaala wuxuu uhi wacan kildata bni lxambali radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi ataytu nabiya nabigaan u yimi sala allahu alayhi wasalam oo fadakhaltu calayhi waan u galay walam usallim manaan salaamin daf un baan u idhi marka ninkan kilda ibnu xambal la odhan jiray waxay xagga hooyo ka walaalahaayeen safwaan ibnu umaya ayay xagga hooyo ka walaalahaayeen dabeetana safwaan baa waxoogay hadiyada ugu soo dhiibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhi orado hadiyaddaa rasuulka uge markii maka uu furtay dabadeeta wuxuu yidhi shukuun baan u soo idhi waqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam irjic noqo oo faqul waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum aadkhulu sidaa dheh assalaamu calaykume ma soo galaa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiiun xasanu xadiisku waa saxiixu alimaamu lalbaniyu saxiixi marka halkana waxaa ku sugan iyo xadiidkaa horeba dadka sunatulisti'daan in la baro oo loo sheego o la idhaha sidaa dhaho sidaa dhaho sidaa dhaho oo lagu tacliimiyo haddaan la barin ma garanayaan weliba innaga bulshadeen iyo dadkeennuna aada bay ugu baahan yihiin in la baro axkaamtan waxa weeye loo sheego waay kadalika qofkii idan la-aan ku soo galay noqo oo oradoo soo soo idan dalab baa la odhanaya sidaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ma garata haddii sidaa lagu yidhaahdana waxaa dhici karta inuu arrintaa xifdiyo oo aanu dib uga tegin isti'daanka laakiin haddii la yskaga xishoodo oo la yidhaha maaragta haatan soo geliyo bal inaga daaya dee sunnadaa inaanu baran ama aanu ku camal falin ayaa iska dhacaysa baabu bayaani ana sunata idaa qiila lilmustadini man anta wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo in sunnadu ay tahay idaa qiila haddii lagu yidhaahdo lilmusta'dini qofka musta'dinka ah ee gelitaanka in loo fasaxo dalbanaya man anta yaa tahay kolka lagu yidhaahdo an yaquula inuu yidhahdo fulaanun waa hebel fa yusami wuxuu ku magacaabayaa nafsahu naftiisa oo uu ku sheegayaa bimaa yucrafu bihi wax lagu garanayo waxaasoo min ismin magac ahaaday aw kunyatin ama kunyo ahaaday iyo wa karaahati qowlihi ana karaahiyeysiga la karaahiyeystay hadalka uu idhaa ana waa aniga markale waa kuma waa aniga uu idhaa iyo wa naxwihaa hadallada la midka ah yacni marka uu albaabkii qofku soo garaaco ama uu assalaamu calaykum adkhul yidhaahdo kolka lagu idhaa waa ayo ama waa kuma waa aniga ma odhanayo ma fahamti tan noocaasina way badantahy soo maah waa aniga ma odhanayo dee adigoo ayaa waa inuu idhaahda waa hebel magacaa uu isku sheegayaana wuxuu noqonayaa magacee lagu garanayo haddii magaciisa lagu garanayo magaciisu haddii kunyadiisa lagu garanayo waa abuhebel haddii wax kaloo lagu garanayaa uu jirana waxaa kaloo raacin doona waa qaadigii waa sheekhii soma aragti waa ardaygii hebeli waa caynkan iyo caynkane wixii lagu garanaya ayuu sheegaya ma fahamti aniga odhan maayo wixii lamidana odhan maayo maxaa la mid a hadallada sida waa anaga iyo waa aniga iyo waa wadaadkii hadduu idhaa ka war wadaadkii baa la odhanaya soo ma waa wadaadkii dee la garan maayo wixii maaragtay lama fahmayo waa sheekhii sheekhe sheekhiya badana sheekhe waayahay marka wanaxwi haadana kuwaasoo kale noqon karta qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allaahu canhu anas waxaa laga wariyey fii xadiidihi lmashhuuri xadiikiisii caanka ahaa ee fi lisraai israaga ku saabsanaa dheelmintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam uma sacida wuxuu koray bi aniga jibriilu jibriil wuxuu ila koray ila samaai dunyaa samadan dhow fastaftaxa in loo furuu dalbaday faqiila waxaa lagu yidhi malaa'igtii joogta ay ku yidhaahdeen man haadaa waa iyo kan maaragtay raba in loo furo qaala wuxuu ihi jibriilu jibriil weeyi ay anaa jibriil qiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula socda qaala wuxuu ihi muxammadun muxamed baa ila socda waay uma dabadeetana sacada wuxuu koray ila asamaai aaniya samada labaadoo fastaftaxa qiila man hada qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamadu sala allahu aleyh wasalam wahaaliati waraabicati wasaa'irihina samadii saddexaad iyo tii afraad iyo kuwii kalena saasuu yidhi wayuqaalu waxaa lagu odhanayay fii baabi kulli samaain sama walba albaabkeeda markuu joogo man haada waa iyo fayaquulu wuxuu odhanayay jibriilu e ana jibriilu jibriil baana mutafahun calayh xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa masalada ah iyo qofka hadday cid kale la socoto inuu idhaahdo waa aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo ciddii kalena uu sheego oo anuu anig iyo dad kale ama waa layla socdaaye ama waa un aanu aanu ku joojin u idhaa waa aniga iyo ciddaa iyo ciddaa ciddii kale la socotana uu sheego ma fahamti waay markaa sacada in caynka la kordhiga iyo in sacida la akriyo caynka la hoos dhigo waa laba luuqa weeye wa can abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kharajtu waxaan baxay leylatan habeen min alayaali habeenada ka mid a faidaa rasuulullaahi waxaan kusoo gadiyey rasuulka ilaahay oo sala allahu alayhi wasalama yamshii soconayo waxdahu ay munfaridan xaalu keligiiya fajacaltu waxa aan gudagalay amshii inaan socdo fii dilli lqamari dayaxa hadhkiisa inaan ku socdo faltafata wuu isoo daymoodo fara'aanii wuu i arkay faqaala wuxuu yidhi man haadaa waa iyo or waa kuma kaas faqultu waxaa idhi abuu darin ay ana abuu darin abuu dar baan ahay muttafaqun calayh marka xadiidkana muxuu daliilu yahay kunyadiisa qofku inuu sheegi karo oo uu odhan kara waa abuu hebel gaar ahaan hadduu kunyadiisa caan ku yihi oo mararbaa kunyadu ay ka caansan tahay hee magacaba ay ka caansantah saxaabigan jundub baa la odhan jiray soo maha magaciisii muu sheegine kunyadiisi buu sheegay kunyadiisuu caanku ahaa wa can ummi haaniin radia allahu canha qaalat waxay tidhi ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu alayhi wasalama wa huwa isaga oo yaqtasilu maydhanaaya wa faatimatu oo faatimana tasturuhu ay asturayso faqaala wuxuu uhi man haadihi waa iyo tani markii ay salaantay dabadeed illa waa inagii soo marray inay salaantaye faqultu waxaa idhi ana umuhaani anigu umuhaani baan ahay marka iyaduna kunyadeedii bay sheegtay muttafaqun calayh wa can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu alayhi wasalama fadaqaqtu albaaba albaabkii baan garaacay marka haddii qofka albaab usoo xidhani uu jiro in albaabka la garaaci karo ayaa halkaana laga qaadanaya oo in albaabkii la garaacaana waa inta badan saynu imanka samaynee macnihii istidaankay dee wadataa soo maaha ya markaa albaabka qofka garaacaya waxaad fahmaysaa inuu soo galu doonaya waay fadaqaqtulbaaba albaabkii baan garaacay oo faqaala wuxuu uhi man haadaa waayo waa iyo kaasi garaacaya faqultu waxaa idhi ana aniga weeye qaala wuxuu rasuulku uhi ana ana aniga aniga ayay ka dhigantay ana ana aniga aniga kaanahu waxaad mooddaa karihaha inuu hadalkaa karaahsaday oo uu necbaystay sidaa awgeed baa muttafaqun calayhi qofku anadaa ma isticmaalayo sababtuna waxay tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen marka qofka lagu idhaa waayo ama kani waa kuma waxaa la doonayaa magaciisu inuu caddaado la garto inuu idhaa waa anana dee keeni mayso faa'iideyn mayso in la garto oo ana oo keliya lagu garan maayo dee qofka codkiisa iyo waxaa yaqaano mooyaane marka wax lagu yaqaano waa inuu maaragtay la yimaado oo idhaa hebel wey ama oo kale baabu istixbaabi tashmiiti alcaatisi idaa xamida allaha tacaala wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey tashmiiti lcaatisi ka hindhisa in loo duceeyo idaa xamid allaha tacaala ilaahay kolka uu mahadiyo wa karaahati tashmiitihi iyo karaahiyeysiga la karaahiyeystay in loo duceeyo idaa lam yaxmad illaaha tacaala ilaahay haddaanu mahadinoo alxamdu lilah aanu odhan iyo wa bayaani aadaabi tashmiiti waalcutaasi waatahaa'ubi caddaynta la caddeeyo aadaabtay leedahay tashmiidka oo a maaragtay ducaynta qofka hindhisay loo duceeyo iyo hindhisada qudheeda iyo tahaawubka oo hamaansiga ah arrimahaasi aadaabtooda wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ina allaha ilaahay yuxibu wuu jecel yahay alcutaasa hindhisada wayakrahu wuu necab yahay atahaa'uba habaansigana wuu necab yahay oo cutaasku waa maaragta nashaad buu tilmaamayaa iyo caafimaad tahaa'ubkuna caajisnimo iyo wahsi iyo wax lamid uu tilmaamayo waidaa catasa axadukum midkiin marka uu hindhisay waxamid allaha tacaala ilaahay u mahadiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu waxaa xaq ku noqonaysa sugan qof muslim kasta oo maqla an yaquula lahu inuu ku yidhaahdo yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto wa ama tahaa'ubu tahaa'ubka miyaa waa habaansigee fa inamaa huwa min ashaydaani shaydaanka xaggiisuu ka ahaaday waidaa tahaaba axadukum midkiin marka uu habaansado falyaruddahu ha iska celiya habaansigaa ha iska joojiya mastataaca intuu awoodayo wa ina axadakum maxaa yeele midkiin idaa tahaaba marka uu habaansado daxika minhu shaydaanu shaydaanka ku qosla rawaahu lbukhaari shaydaanka qosol ugu dhaca markuu arko kaa in la haystuu iska wahsanayo oo marka uu caajis yahay shaydaankiibaa ku qoslaya wa canhu can nabiyi nabiga wuxuu kaanhu wa can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala idaa catasa axadukum midkiin marka uu hindhiso falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu walaalkiina ha ku yidhahdo aw saaxibuhu ama saaxiibkii yarxamuka allah faidaa qaala lahu yarxamuka allah yarxamuka allah marka walaalkii ama saaxiibkii ku yidhaahdana falyaqul isna ha yidhaahdo ha ku celiyo mar kale yahdiikum allah allah idin hanuuniyo wayuslixu baalakum arrinkiina ha hagaajiyo rawaahu lbukhaari tanna taa weeye waay oo markaa uu kuu duceeyey yarxamuka allah kuudhaa yahdikum allahu islixu baalakum baad odhanaysa wacan abi muusa radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu idaa catasa axadukum midkiin marka uu hindhisee faxamid allaha ilaahay u mahadiyo fashamituuhu duceeya fain lam yaxmad illaaha ilaahay haddaanu mahadinoo alxamdu lilah aanu odhan falaa tushamituuhu ha u ducaynina rawaahu muslim oo yarxamuka allah ka odhanin oo tashmiidku waa adducaau bilkhayri waalbaraka in khayr iyo baraka loogu duceeyo weeyo laydhaha yarxamuka allah wacan anasin radia allahu canhu qaala catasa rajulaani laba nin baa ku hindhisay cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu alayhi wasalama fashamata axadahumaa midkood buu u duceeyey walam yushamit ilaakhara kii kale uma ducay waqaala aladii lam yushamithu kii aan u ducaynini wuxuu ku yidhi catasa fulaanun hebel baa hindhisay oo fashamatahu waad u ducaysay wacatastu ana waan hindhisay oo falam tushamitnii imaa ducayn maxaa markaa dhacaya nakala xukunka naga dhigay ee isna uu ducadaada ku helaana aan ku waayey faqaala wuxuu rasuulku yihi haadaa ninkani xamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa inaka adiguna lam taxmad ilaaha ilaahay baanad mahadin oo alxamdu lilah baanad odhan markaa sidaasaad ku weyday ducadii lagu ducayn lahaa mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waaya marka qofkii dee haddaanu alxamdu lilah raacin hindhisada looma ducaynayo ma la farayaayo ma la odhanaya waar alxamdu lilah dhaha lagu duceeye ama ma loo tilmaamayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu waxba arinta noocaasa u sheegin oo aanu ka odhan alxamdu lilah dhahan kuu duceeye wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa catasa marka uu hindhiso wadaca wuxuu dhigi jiray yadahu gacantiisa aw thawbahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisa ayuu markaa saari jiray wakhafada hoos buu ugu dhigi jiray aw qada ama hoos buu ugu dhigi jiray bihaa gacantiisaasi ama maradaa sawtahu codkiisa shaka raawi raawigaa shakeeyey khafada iyo qadana waa isla macno rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye marka qofku marka uu hindhisayana aadaabteeda waxaa ka mid a inuu waxa weeye sidaa afka uu u saaro gacanta ama marada oo uu iska ilaaliyo dee qaylo inuu hindhisadii ku qayliyo dadka qaar ay u hindhisaan oo cod dheer ay markaa ku qayliyaan waay wacan abi muusa radia allahu canhu qaala kaana alyahuudu yahuudda nimankii la odhan jiray waxay ahaayeen yatacaatasuuna kuwa iskaga hindhisiya cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa iskaga hindhisin jireen sala allahu aleyh wasalam oo hindhisada iskaga keeni jire yarjuuna iyagoo damacsan oo rajaynaya an yaquula lahum inuu ku yidhaahdo yarxamukum ullah oo intay ag yimaadaan ayay iska hindhisin jireen oo kolkaasay odhan jireen alxamdu lilahna odhan jireen raacin jireen ma fahante iyagoo doonaya inuu rasuulku u duceeyo ku idhaha yarxamukum ullah marka eeg u fiirso ducada rasuulkay doonayaan inay ku helaan xeelad soo maaha xeelad iyo khiyaamay doonayaan inay ducada rasuulka ku helaan calayhi salaatu wasalaam ninkaari ku dhacday dee xaasidnimaana markaa u diideysaa inay rumeeyaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay raacaane way garanayeen inuu rasuul yahay ilaahay soo diray oo xaq sheegayo way garanayeen aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum waxaa kuugu daliilo waxa weeye bal hadda eegse isaga hindhisanayaan ay doonayaan ducada barakada ducada rasuulku inay haleesho ay doonayaan bal hadda u fiirso fa yaquulu wuxuu rasuulku odhan jiray un ilaa ilaahay rasuulkiisa lama khiyaamayn kare yahdiikum ullahu wa yuslixu baalakum ilaahay ha idin hanuuniyo arrintiinana hagaaji ma garata marka yarxamukum ullahu kuma odhan jira ee ilaahay ha idin hanuuniyo dee gaalkana inuu ilaahay hanuuniyo waa lagu ducayn karaa soo ma allah ku hanuuniyo waa lagu odhan karaa rawaahu abu daawuuda watirmidiy qaala xadiidun xasanu صaxiixu وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wxaa rasuulka ilaah yihi إdا تhاaأba marka uu habaansado أxadكم midkiin falyمsik ha ku qabta byadihi gacantiisa عalىa فiihi afkiisa oo sidaa afka ha u saaro faإna الشhayطاana maxaa yeelay شhayطaanka ydklu gelaya rawaahu mslim mslim baa wariyey oo haddaanu afka gacanta saarin markuu habaansanayo iska habaansado shayطaankii baaba ku xaroonaya oo qooraansanaya waxa weeye hoostiisi iyo xagga ah kolkaasuu ku qoslaya sidii xadiidkaa hore aynu ku soo maraynay masalaa halkaa inoogu hadhay wasubaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين